Cismaan Cadaawo oo ka mid ah mas'uuliyiinta dekedda Muqdisho ayaa xarigga ka jaray ceelbiyood laga hirgeliyay deegaanka Biyo Cadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaasoo ay dadka deegaanka ay baahi weyn u qabeen. Xarag jarka ceelbiyoodkan ayaa waxaa ka qayb galay labada maamul ee deegaanada Biyo Cadde iyo Raagaceel ee gobolka Shabeellaha Dhexe, odayaasha dhaqanka, culamo diin, ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale. Cismaan Cadaawe oo ka mid ah mas'uuliyiinta dekedda Muqdisho oo isaga bixiyay lacagta lagu dhisay ceelbiyoodkan ayaa ka warramaya hirgelintiisa isagoo bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan.
Waxaad ogtihiin waddankan biyo la'aan baahsan ayaa ka jirta muddo dheeraan ku fikiraynaa in ceel halkan laga helo xareega erida degmadan ceelasha ku yaalla waa biyo dhanaan biyo la cabi kara maaha arrintan waa arrin ilaahayna waafajiyey naga awooddayna ma ahayn ceelkan waxaa waaye waxaa la rabaa in la ilaashado Waa ceel biyo mac laba boqol iyo afartan mitir ayuu injineerku ii sheegay in biyaha xareedda lagu gaaray deegaankan aniga waa ku soo barbaaray meesha aan taaganahay waa ku soo barbaaray idoo biyo la'aan ka jirto webiga biyo laga doonaa aa joogi jiray runtii waxay igu haysaa ciil iyo tala gooniya aan ka lahay ceelkan magaciisa loo bixiyey maanta ceelka xaaji cadaawe Eh, waxaa layna ka rabaa haddaad tihiin bulshada degmada biyo cadde inaad ceelkan ilaashataan waardiyeysataan Qaar ka mid ah bulshada deegaanka iyo mas'uuliyiintii kasoo qayb gashay xarig jarkan ayaa sheegay in ceelkani uu muhiim yahay iyagoo u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismihiisa.
waxaan mahad gaar u celiyeynaa maamulaha ee furdada xamar oo ceelkan inuu meeshan ka qodo hirgeliyey ummaddan soomaaliyeed oo u baahneeday ee degmada biyacadda haddaan nahay ee ceel noo baqay iyadoo dhibaatana hayso oo dadka ooman yahay dad shacabka ooman yahay ayaa maaragtaa aan isugu nimiday in maaragta ceelkan maaragta naloo furo Een, waxaan ku faraxsanahay ceelkan meesha ka baqaba ee xaaji cadaawe Een, intii suurto gelisay een, iyo intii kaleba horta markuu horeysa allahna subxaana wa tacaala u mahad celinayna oo noo suurto geliyey intii suurto gelisay oo ku soo dadaashane ee waxaan leenahay ajri allah ka siiyo Deegaanka Biyo Cadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa horay ugu yiilay ceelal badan oo dhanaan ah halka hadda laga hirgeliyay mid macaan oo dabooli doona baahiyihii dhanka biyaha ee ka jiray deegaanka.